maamul goboleedka puntland ayaa maanta xukun dila ku fuliyey saddex iyo toban qof oo horey loogu riday xukuno la xiriira dil loo geystay culimo saraakiil dhinaca amniga xildhibaano iyo dad kale saddex iyo tobanka qof ee la dilay ayaa midkood ay tahay qof dumar ah saare cidli nuur ee warbixintan inoo soo koobaysa dadkan lagu fuliyey xukunka dilka qisaasta ayaa isugu jiray kuwo hore loogu eedeeyey inay dileen culimo waxgarad kale iyo mas-uuliyiin ka tirsan hay-adda nabad sugidda puntland oo in dhoweydba ku xidhnaa xabsiyada puntland sidaasi darteedna ay mas-uuliyiintu sheegeen in loo laayey waa berigii saaka saraakiisha puntland ayaa hore ugu eedeeyey dadkaasi inay ka tirsanaayeen ururka al-shabaab islamarkaasina ay maxkamadda ciidamada puntland ku xukuntay dil toogashaa guddoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada gobolada bari iyo sanaag ee puntland cabdifataax xaaji aadan ayaa v o e da u sheegay sababta dadkan loo qisaasay maanta taariikhdu ay ahayd soddonkii bishii afraad laba kun iyo saddex iyo toban maalin talaadaha saddex saaco subaxnimo ayaa waxaa dil lagu fuliyey xukumanayaal ka kooban saddex iyo toban xukumane oo midhaweyn tahay kuwaasoo xukun dil ah ay ugu rideen maxkamadaha darajada koowaad maxkamadaha racfaanka iyo maxkamadda sare ee dowladda puntland kadib markii ay dilal u geysteen culimaauddiinka garsoorka maxkamadaha baarlamaanka saraakiisha nabadoonnada iyo waxgaradka reer puntland waa markii ugu horreysay ee maamulka puntland uu dil toogashaa ku fuliyo dad tiradoodu ka badan tahay toban qof inkasta oo ay jireen shakhsiyaad lala xidhiidhinayo ururka al-shabaab oo lagu toogtay deegaano ka tirsan puntland sidoo kale wararka naga soo gaadhaya goobtii dilkaasi lagu fuliyey ayaa sheegaya inuu dhintay askari ka tirsanaa ciidamada ammaanka puntland ilaa haddase ma cadda sababta askarigaasi u dhintay sahare ciidli nuur ayaa warbixintaasi inoo soo jeedinaysay